deegaankaas waxa weeye deegaanka dhinaca etoobiya kacandhaale ka sii xiga waxaa dhacay wiil yar oo saddex jira waa la bireeyo waa dhintay midka daba jiriya isaguna wax biri u eg oo meesha maaragtay dhegta korkeeda labada dhegood inta u dhaxayso jeegada ah ayuu ka biraysan yahay sagaal dumar ah oo shan lagu daaweynayo gallisoor oo aan soomaaliya u soo qaadnay dadka etoobiya gudaheedu ku wada dhaawacmay etoobiya waxaan u mari weynay olaada ka jirta oo cadaawada oo ballaaran oo aan dowladda etoobiya muxuu ahato iyo meeshii aragnay dhaawaca inaan geysano cadaaladaas ayaana dhex doona dhex taallo dhexdayada taalla waa tahay marka yaa dadkan laynaya dadkan waxaa laynaya maleeshiya beeleed dadka soomaaliyeed beelbeel buu u dirisan yahay sida caadadu tahayna dadka birbageydada ah waa fawaaxishnimo in la laayo caalamkay xaaraan ka tahay qawaaniinta soomaaliday ku xun tahay xeer u dhaqanka soomaalidaanan xeer u lahayn caruur iyo dumar in la birbireeyo oo naasaha laga jaro waxaasna xaashaa kullina dib damba dhinacyo dhinacayo awalna hore ugama dhicin haddana ma dhici doonta haddii alla awoodan aan ka helno waxa weeye dadkaas in badanba oo laba sana ah meesha waa lagu haye dawlad waxna kaa tiraahdo ama dawladda federaalka etoobiya ha noqoto ama muxuu ahayto dawladda soomaaliya ha noqoto cid gacan arrintaasi ka geysatayna ma jirto maalin kastana iyagoo tignika wata ayay dhinaca etoobiya naga soo intaa weeye maleeshiyaadkaas beesha kalaa ayaa weerarkaa nagu soo qaaday waxa fawaaxis kale oo aan soomaalinimada ku fiicnayn oo aan bini aadminimada ku fiicnayn intaa weeye adee